magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shir looga hadlaya sidii loo dardargelin lahaa dadaalada dib loogu soo celinayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka suudaan oo ay ka socdaan dagaalo sokeeye shirka ayaa waxaa kasoo qeybgalay hay-ado badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada wasiiro xildhibaano kamida dowlada federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya abshir cumar jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha dib u soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka suudaan maanta waxaanu shir isugu nimi qeyb ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka soomaaliya kuwaasoo ay ka mid yihiin hay-adda u n ocha hay-adda i o m unicef hay-adda u n f b a hay-adda u n h c r iyo hay-adda w h o oo dhammaantood ah hay-ado si aada uga shaqeeya waddankeena soomaaliya ujeeddada aan shirkani aanu u wacnay ama aanu u kolanay waxay ahayd sidii looga shaqayn lahaa si dhabana laisga kaashan lahaa soo celinta walaalaheena soomaaliyeed iyo muwaadiniinteenna ee dalka suudaan ku noolaa ee dhibaatada dagaalku ay saamaysay ilaa iyo hadda dad kun qof ah ayaa kasoo gudbay xuduudaha qaar badan oo ka mid ah siyaabo kala duwan ayaa wadanka ay ugu soo laabteen oo cir iyo dhulba leh qaarna weli waxay noogu dhiman yihiin meelaha ay kasoo galeen waxaanu jecelnaa inaan ka shaqeyno soo celintooda ilaahay idinkii shirka iyagu muhiimadiisa ugu weyne waxay ahayd sidii ilaa iyo hadda wixii qabsoomay iyo wixii caqabado aan la kulannay aanu isu wadaarsan lahayn isla mar ahaantaasna aanu u qaadan lahayn sida ugu habboon ee ugu xasaradda iyo dhibta yar sahlaysana in lagu guulaysto dadkaasi iyagoo bad qaba intaanu ka gaari karno in waddanka la keeno waxaanu isku raacnay in dhammaan qolo waliba ay doorkeeda qaadato loona wada shaqeeyo si isku mid ah sidii loo soo celin lahaa dadka iyaga ah shirka waxaa kaloo goobjoog ahaa ergeyga madaxweynaha ee arrimaha sookolotiga iyo xuquuqda caruurta iyo howlwadeenada xafiiska ergeyga iyo sidoo kaleeto howlwadeeno kale oo ka yimi wasaaradda arrimaha dibadda